somalilan ayaa maanta sheegtay in dhir ka badan afar boqol oo kun oo geed oo kala duwan loo diyaariyey in lagu beero goobaha kala duwan sida dugsiyada cusbitaalada xarumaha waxbarasho garoomada dhismayaasha cusub ee magaalooyinka kala duwan iyo goobo kale si markaasi looga hortago isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ka dhashay shan iyo tobanka bisha afraad oo sannad kasta laga xuso somalilan maalinta dhirbeerista ayaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan marwe shukri xaaji ismaaciil baandare waxay warbaahinta u sheegtay in la dareemay isbeddelka cimilada maadaama maalmihii ugu dambeeyey kulayl xaddaafa lagu arkay magaalooyinka somalilan oo xataa hargeysa ay ka kululayd magaalada berbera dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey maanta waa maalin qiimo leh waa shan iyo tobankii abriil waa maalintaanu dhirta bixinaynay dhirtii lagu soo tabxay lasoo beeray aanu maaragtay qarankoo dhan runtii laga bixinaayey meel kastaba laga bixinaayey gobolada waaweyn oo dhan laga bixinaayey xarumuhu maanta waxay marayeen shan iyo toban xarumood waxaanaanu markii anugu aanimi aanu ku bilownay saddex xarumood ayaanu gu yimi maantana shan iyo toban bay marayaan gobol kastaaba inuu isagu istabaro dhirtiisa la soo baxo ayay noqonaysaa markaad kulaylkan imka kor usii kacaya ad eegto shalay shan iyo soddon lix iyo soddon wiigan oo dhan sidaase berbera iyo hargeysa hargeysaa kululay waayo hargeysa waxay ku jirtaa vaali meel hoosey ku jirtaa meesha hoose ay ku jirto ayaa iyada kulkan faraha badan leh usii keenaysa waxaa see xusud mudan malaa garanwaagaa dooxa ka baxaaya ilaahay inoogu armaami tegay qof walba maanta waxaanu leenahay sidii wayna waa aragteen oo ilaa shalay dhir baa la hoos fadhiyey guryi waa laga soo baxay waa qof walooba geed aad hoos fadhiisato beero duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed moge ayaa sheegay in dowlada hoose ahaan ay ku faraxsan yihiin dhiirigelinta dhiraynta isagoo tilmaamay in horeba dowladda hoose ee hargeysa ay u bilowday dhiraynta magaalada hargeysa waxaan ku faraxsannahay inaanu ka soo qayb gallo maalinta dhirbeerista jamhuuriyadda somalilan maalmo badan baa laynoola yimi oo qolooyinka hay-aduu inoola yimaadaan laakiin maalintan innaga iska leh waa maalinteennii waa maalin qarankan u suntan waa maalin aan hadal ahayn ee ah ficil annagana dowlada hoose ka ahaan waxaa noo sharaf ah inaannu doorkayga qaadanayno waxaana maraka tihiin muddadii ugu dambaysay in dhirtii ugu badnayd abid dowlada hoose ay beerto inaannu beernay waxaa laga yaabaa inaanay muuqan waayo hargeysa waa magaalo aad u weyn laakiin meelo aan weligood la hawaysan oon layslahayn way qurux badnaan karaan ama dhir baa ka baxaysa ayaa maanta dhirtii aanu kurinahay baxaysaa la arkayaa iskuulladii wasaaradda waxbarashadu nagu wareejisay haddaad qaarkood tagtaan waa arki kartaan sidaannu u cagaaraynay guri kasta oo magaalada hargeysa laga dhisayo waxaa ku waajiba gurigaa la dhisayaa in marka uu dhammaado laga arko in geedkii lagu beeray waxaa kaloo iyaduna aanu hubinnay inaan geed meel ku yaalla layska jarin oo wasaaradda deegaanka waan la ilaalinaa waxaanu sidoo kale dee sugnay balliyadii dayacnaa oo ahaa meelaha ugu fiican ee dhirtu inooga bixi karto inaannu maanta halkan ka sheegno in saddexdii balli balligii jigjigeer kii daami iyo kii qudhacdheer saddexdiiba maanta inay bannaan yihiin oo dadkii laga raray agaasimaha dalladda dhallinyarada somalilan ee soonyo axmed maxamuud cabdi ayaa isaguna tilmaamay in ta dhallinyar ahaan iyo soonyo ahaanba ay aada ugu faraxsan yihiin dhiirigelinta ilaalinta deegaanka runtii soonyo ahaan aad baan ugu faraxsannahay maanta kulankan inaannu ka soo qayb galno runtii dhallinyaraduna waxa weeyaan cududda uu waddan ku faano weeyaan dhallinyar ahaan waxaan maanta aada ugu faraxsannahay inaannu qayb ka nahay arrinkan dhirbeerista ah runtiina waxaannu ballan qaadaynaa inaannu qayb weyn ka qaadan doono dhirbeeristan oonu dhir fara badan dhallinyarteennina ku dardaari doono inay dhir fara badan ka beeraan maalmihii ugu dambeeyey waxaa la dareemayey kulayl xaddaafa kaasi oo inta badan bulshada dibadda u soo saaray islamarkaana la dareemay baahida loo qabo dhir fara badan iyadoo magaalada hargeysana sannadihii ugu dambeeyey si weyn ay bulshada ugu baraarugsanayd dhiraynta iyo beeristeedaba taasoo loo arkay inay muhiim u tahay nolosha guud ahaan noolaha deegaanka islamarkaana aan sinan looga maarmi karin dhirta khadar maxamed cakule v o e hargeysa